guusha waxaa iskale allah iyo inti raacday oo rumaysay waxaan leeaha marka ummadda soomaaliyeede waxa la dagaayo waa adinka waxa laydinka leexiya waa diintii nebi moxamed ma nebi moxamedaan rasuulkiinni ahayn ma diintiinaan islaam ahayn nebi moxamed miyaa gaalo heshiis la ahay waa maya nebi moxamed illow adduunka ka taga gaal qoortau ka goynaya nin kastoo muslim ahoo beriga iimaan sheeganayana waxaa ku waajiba gaalkii ka soo baxa qoorta inuu ka gooyo maahina inuu xeelad iyo dhexdhexaad la samaysto xaq uma lahan diinta islaamkuna wada caday maraysaa soomaaliya waxaan leehoon u diraynaa oon fariin ugu diraynaa gaaladu dhalanrogay idiin keeneen diintiinna inay idinka bedelaanay idiin keeneen dheef dhalanteeda hoosunu ku duran tahay idiin keeneen waxay idiin wadaana male meel cilaah idinkaga tegi doonaan kuwa hadda halaagsamana aakhiro naaray jiraan oo kutubka ilaahay ka hor yimid oo dagaalamayo gaalada garabsiiya baaqiguna wax ma teri doonaan waana ognahay mahay joogaan waan wada aragnay waxaa waaye hal xabano sooma socdaane dudin cidla ay wadaan hadda ka hor markay yimideena gacanta loo taagay etoobiya walaalahayno soo dhowaada niman soomaaliyeedaa wada halkaanaa lagu soo dhoweeyey waa la ogaayo ayagoo xabsigaa ka buuxaanay kor intugu xidheenay ka carareen budbudaa la tegey meel cidlaa cidlo qiyaamo yaraa dhacaya cid cid u kaalmayahe male markaasaa inta laysii bidaa waxaa la yidhi war dowladda xasan sheekh waa tansaanay ummadi u gashay waadna u jeediin etoobiyaankina kuwa murtadiinta ayba waardiye ka dhigteen ayaga yaa dhufays galay cabsida haysa markaasaa waxaa la yidhi war dowladdii xasan sheekh damiirlaayey dabaalka shisheeye difaac ka dhigtaay markay durugtana warshaaqa degtaay maha warshaaqada budbud ma dhaafaan degaankii waxaa isla hor udumisay dagaalka shabaabka sooma daydaa habeenkiyaa la garaacaya waa wada dhuubana shabaab shabaab habartirii soo safrisa waa shabaabasaa la xiraya waa tabardarri intay ka gaareen horta ummaddu hawaano qaadataan leenahay khaasatan reer waxaysle annagu dad muslimiin aha nahay ummaduna lama leh waayo laba wado midda ku dhex jirtana waa munaafiqiin ummad jihaad u taagan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi waddaday mareen mareen gaal inay madaxa ka gooyaan diyaar u ah iyo mid gaala oo cadowgu ilaahay oo kutubkan inuu dumiyo rabo labadaas le waaye iyo munaafiq muslimiinta ku dhex jira oo dhahaya garabkiinaan taaganna garabkiinaan taaganna oo kuwa ilaahay noo sheega wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaah wa bilyowmi alaakhir wamaa hum bimuuminiin حين كوهين يقاطعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلهي بي قيامين يا مسلمين تي قيامين يعني إيمان بيانا هي شيئا يعني وعيس لو حاكقوا عن جهاد في سبيل الله إنه قالوه نفتي سيمال كي سهوره أو بحوه إلى من أنصاري إلى الله qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullahi baa nagala rabaa in la iska fafadhiyo diintaynu oo muslim saa lagu aado waa diiday diintaynu waxaan leenahay gaaloy hanagu ajarminina sakaraadaa tihiin xasan gurguurta qalqaaladiina dhina ka dhaca mihiinna jooga waa baxaynaada beentaa mihiinna la fadhiya annagu meel walba waxaad teri doontaan gaaloy ma jirto adukuba way istaqaaniine ha isku baabi'ina wacaysnana waxau diyaar u yahay naf iyo maal inuu kutubka ilaahay ku bixiyo ayuu diyaar u yahay marka waxaan leehay dalka soomaaliya igaaba gaala ka wada socotaahe waxaan leenahaa soomaaliya oo dhan kaca dulliga iska erya dawaaqiidka iska raacdeeya waman lam yaxkum bimaa ansala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun ninkan kutubka ilaahay wax ku xakumna waa gaale mahad aragtiin faktuluu dila ayaan leenahay muslimiintana kor allaha ka dhigaan leenahay